waxa isi soo taraya wacyigelinta la xiriirta isbeddelka cimilada iyo ka hortagga dhibaatooyinka loo geysto deegaanka oo loo sameynayo bulshada soomaaliyeed magaalada muqdisho ee caasimada dalka gaar ahaan degmada kaxda qoysas barakacayaal ah oo ku nool ayaa loo sameeyey wacyigelin ku aadan halista bacda iyada oo loo qeybiyey agab ay ku bedelanayaan isticmaalka bacda balastikada ah kaasi oo loogu talagalay inay u isticmaalaan adeegyada ay suuqa kasoo gadanayaan dhalinyaradan oo ka socday hay-adda m b d o oo ka shaqeysa arrimaha isbedelka cimilada ayaa qoysaskani barakacayaasha ah kula taliyey in ay ka fogaadaan isticmaalka bacda balastikada ah islamarkaana ay isticmaalaan agabkan ay u qaybiyeen bacdu waa balastig waaye aad yani u balaaran kiimika waxay wadataa aad u balaaran sidoo kale hadda yani dhibaateyn karo qofka biniaadanka ah caafimaadkiisa soo waxaa rabnaa inaan ka hadalno maanta sidee haddana cimiladu ugu saameyn kartaa iyadoo caafimaadka ee dhibaataynayso haddana caafimaadka dadka ee dhibaataynayso haddana sidee u saameyn kartaa cimilada kuwaas oo aan kala hadlaynay isbedelka cimilada sida loo badbaadin lahaa deegaanka khaasatan bacaha waan ognahay dhibaatada ee bacaha bulshada ay ku hayso saas darteed bulshada maanta soo booqonay oo degmada kaxda kaam ku yaalo waxaa u qeybanay bacihii oo one time uska aanan ahayn xilli kasta la isticmaali karo waxaana ka wacyigelinay dhibaatada ee leedahay bacaha marka waxaan rajeynaynaa insha allah inaan sii wadi doonno waxaa kaloo dhibaatooyinka bacaha ka mid ah dhibaatooyinka ay u geystaan xoolaha sida xoolaha inay cunaan oo kaleeto bacda marka dhibaatooyinkaas oo dhan waa ka wacyigelinay waxaana maxaalaha a u qeybanay bacihii loogu talagalay inay isticmaalaan one time uska aanan ahayn waxaan rajeynaynaa insha allah inaan sii wadi doono oo degmooyinka kale aan sii booqan doono
bacda ayaa dowladda soomaaliya waxa ay ka soo saartay awaamiir lagu joojinayo iyada oo ay socdaan dadaallo la xiriira wacyigelinta in dadka ay joojiyaan isticmaalka bacda balastikada ah